kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada qurbajooga ee somaali diaspora news com oo sidoo kalena aad naga soo booqan karaysaan qurbajoog com dhegeystayaal sida lala wada socdo waxaa khilaaf ba-an uu dhex maray madaxda sare ee xisbiga kulmiye khaasatan gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse cabdi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo markaa ku hardamayey cidda noqonaysa musharaxa madaxweynenimo ee shanta sane ee soo socota khilaafka oo markii dambe gurtidu ay gashay ayaa waxaa laga soo saaray qodobo saddex ahaa oo markaa loo arkayay xal inay u noqon karaan khilaafka kulmiye islamarkaana dhinacyadiis hayeyna ay ku qanceen sida ay sheegeen haddaba khilaafka iyo arimihii uu sababay iyo muuqaalka guud ee mujtamaca uga soo baxay waxaa qoraal dhowaan bartiisa facebooka dhigay xogeyaha arimaha dibadda ee xisbiga mucaaridka ah ee ucid mudane yuusuf budle yuusuf iminka khadka ayuu si toosa ugu jiraa bal yuusuf marka hore kusoo dhowow qurbajoog dhatcom marka labaadna bal dulucda qoraalkaaga wax nooga sheeg
bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir aada iyo aada ayaad umahadsan tahay inta aanan maxaa la idhahdaa ka ka jawaabin su-aashaada horta waxaan doonayaa inaan sidan ka faaidaysto aniga oo dhammaanba salaamaya dadka reer somalilan meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibaddaba haddii aan usoo laabto su-aashaada kolle qoraalka aan meesha dhigay dulucdiisu waxay ahayd sida ummadda somalilan iyada oo laisku hayo damac siyaasadeed dabada loo gelinayo reero oo dad masaakiin ah oo aan damaca ay labada qolobo leeyihiin iyagoo aan wax faa'iidiya ama danoo gaari ugu jirin haddana loo adeegsanayo magac reereed ama magac qabiil ama magac degaan ummadii somalilanna madaxa laisku gelinayo kaas ayay ku salaysnaa waa si wanaagsan sidoo kale qoraalka waxaad uga hadashay ama aad ku dhalishayba go-aankan guurtidu ay gaartay ama habkan ay u maareeyeen xaluhelidda khilaafka xisbiga dhexdiisa ahaa waa xisbiga kulmiye sideed u aragtay doorka ama kaalinta ay golaha guurtidu ka ciyaareen xalka khilaafka kulmiye
wal ugu horeyn golaha guurtidu de waa golihii loo sameeyey inay khilaafyada somalilan taagan ay wax ka qabtaan ama ay xaliyaan hase yeeshee sidaaynu ka warhayno gudoomiyaha guurtida salebaan mar markii ay ka darnayd ee xisbiyada qaranku meelo ka xun ay marayeen wax soo faragelin ah kumuu samayn amaba markii dalka ay rasaasa lagu garaacayey ciyaalkii maxaa la idhaahdaa xaqsoor dhimashada iyo dhaawacuba uu dhacay markaas wuxuu ku beegay inuu socdaalkiisa dalka uga socdaalo halkii uu arrintaa arrinkaa ka geli lahaa markii ay haysteen xisbi xisbigii udub gudahooda ay maxkamadaha isla fuulayeen haba yaraatee wax faragelina kumuu samaynin markii xisbiga ucud gudihiisa is haysteen gudoomiyaha hadda wadaniga gudoomiyaha weli ucud faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan cirre is haysteen haba yaraatee wax faragelina kumuu samayn intaabana wuxuu ahaa gudoomiyihii guurtida laakiin hadda markii ay kulmiyo timiday dalka dibadiisa isagoo ku maqan ayuu si toosa u soo duulay uu dalka kusoo noqday meesha waxaad ka arkaysaa kolley inaanu daacad ka ahayn dana gaara ay meesha ku jiraan natiijadii ay gaareen isagu hormuudka ka ahaana anigu aniga oo aan kulmiyo ahayn oo xogeeyo arrimaha dibadda ee xisbaucuda laakiin waxaan u arkaa in ay tahay mid dadka iyo dalkaba lagu sii kala fogeynayo halkii xal laga raadin lahaana la rabo in dadka dhibaato lasii dhex dhigo waa gartay arrintan dhibaatada haddii aan wax kaa weydiiyo sideebaad u arkayseen ka xisbi ahaan iyo ka shakhsi ahaan yuusuf budle qalalaasihii ka dhashay iyo sumcad xumadii ka dhalatay khilaafkan sida qaraxyo hargeysa ka dhacay dib ugu noqoshada hanaanka beeleed oo aad moodaysa in xisbiga kulmiye uu baryahan si weyn ugu maareeyo arrimihiisa saami qaybsiga iyo khilaafaadkaba sideed u arkaysay mashaakilaadkan ka dhashay khilaafka
way mushaakilaadka ka ka ka dhashay khilaafkani waxaan u arkaa mid gacanta lagu sameeyey oo lagu talagalay oo aan ahayn waxyaabo qaladaada oo oo aan lagu talagelin oo dhacay aan ahayn ee ay tahay wax laga soo shaqeeyey waxa aynu dareemi karnaa in loo jug iyo dhac leeyahay ama loo diyaargaroobayo sidii inta qasl dalka laga dhaliyo xukuumaddu ay waktiga u kororsan lahayd taasoo xisbiyada qaranka ucud iyo wadaniba ka go-an inaanaan marnaba yeelaynin aynana suurtagal ahayn marka arrintu waxay salka ku haysaa dhibaatooyin maanmeyl ah ama gacanta lagu samaynayo oo dalka dhibaato lagu geysanayo si dana gaara loo fushado
waa gartay nidaamka somalilan xisbiyada faraha badan waxa uu ahaa nidaam la door biday oo markaa looga guuray kii beeleedka ama degaanada habka iyo saami qaybsiga ergada xisbiga kulmiye markaad eegto khilaafka iyo la kala safashada beelaha somalilan mas-uuliyiinta kulmiye markaad eegto ma kuu muuqataa in somalilan dib ay ugu guranayso nidaamkii beelaha maxaad saxal ahaan u aragtaan haddaad tiin u cid
taa waxaan ka odhanayaa kolley ma rabo ama ma jeceli inaan xisbi kale arrimihiisa qofo dheer aan usii galo laakiin mar wal oo si toos ah lagu qaybsado reero reero oo laydhaha ree hebel waxay leeyihiin intaasoo boqol oo qof ree hebelna waxay leeyihiin dhowr iyo toban qof waxaad meesha laba arrimood baa ku jira waa mid ee arrinkii qabyaalada ee laga baxayey ayuu xisbigaasi shaabad kusoo dhufanaya uu soo celinaya midda labaad ee meesha ka muuqanaysa waxa weeye in reeraha somalilan dega ay kala tuwan yihiin ama kala laandeerisan yihiin ama kala laangaabsan yihiin oo reeraha qaar halka ay boqolaal qof ka yeesheen reeraha qaarna ay laba qof iyo shan qof iyo toban qof iyo wax lamid ah ay ka yeelanayeen marka labada dhinacba marka laga eego anu waxaan u arkaa inay tahay sumcad xumo somalilanna inay tahay sumcad xumo ama dib u gurasho dhibaatadii aynu rabna inaynu ka baxno ee dimuqraadiyadda qofka aqoontiisa iyo raganimadiisa iyo kartidiisa lagu qiimeynayay aynu dib ugu noqonay in lagu qiimeeyo reerka uu ka dhashay iyo tirada kasoo geli karta reer hebel iyada oo aan markaa wax haba yaraatee ixtiraaman loo haynin reerkaas inta aqoon-yahan ay yeelan karaan ama inta u qalmi karta jahooyinkaas la buuxinayo waa si wanaagsan yuusuf haddii aan wax kaa weydiiyo iyadana waxaad qoraalkaaga uga hadashay oo aad fikirkaaga ku cabirtay sidaad u arkaysay mas-uuliyiintii madaxweynaha kula luulamaysay xilka musharaxnimada madaxweynaha kulmiye oo aad tiri ummadii bay hodeen oo waxa ay isu muujiyeen sida mas-uuliyiin daacad ka ah ama doonayayba xilkan ay ku qabsadeen madaxweynaha sideed u arkaysay musharaxiinta khaasatan muuse bixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa maxamed kaahin doorka ay ka ciyaareen khilaafkan
wel doorka ay ka ciyaareen khilaafkan waa madaxdii ugu sarreysa ee xisbiga xukuumaddu awooday doonto ha yeelato laakiin xisbiga waxaa guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka ah labada mas-uul ee hadda aad tagtay waxaana aan aaminsanahay inay qeyb laxaadle ka qaateen dhibaatada meesha taagan ayna si gudahooga ah ay u xallin kari lahaayeen iyaga oo dadka iyo dalkaba u turay taa macnaheegu ma aha inaan xukuumadda ku ammaanayo ama aan difaacayo xukuumaddu qaladka ugu weyn iyada ayaa leh waa xukuumaddii la doortay awoodda ugu dambaysa iyadaan leh cidda wax xidhxidhay waa iyada cidda dadka maxaa la yidhahdaa guryahooga ugu gashay rasaasta la dhacday waa iyada marnaba iyadu difaac ma leh laakiin waxa keliya oo aan sheegayaa in gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkuna ay qeyb laxaad leh ka qaateen dhibta iyo qaska dalkeeni iyo dadkeeniiba gaadhay waa si wanaagsan ugu dambayntii waxa aad baaq qoraalkaaga ugu jeedisay shicibweynaha reer somalilan meel walbo ay dalka ka degan yihiin oo aad ugu baaqday haddii aanay ku qanacsanayn ama cidda aanan ku qanacsanayn nidaamka kulmiye in uu u bannaan yahay ka qaybqalka ama ka mid noqoshada axsaabta kale ee qaran ee dalka arrintaa maxaad ku salaysay maxaadse ka tiri
kolley xisbiga maxaa la idhahdaa systemka dimuqraadiyadda eanu dhiganay waxa uu dhigayaa in dadku ay doorasho leeyihiin wayna ogeyn oo xukuumaddan hadda dalka ka talisa ah dee meesha doorasha ku timid xuukuma iman dowladdii ka horeysayna udub ayay kasoo dhex baxda xisbigii udub ee baabacay ayay ahayd waxaa xisbigaana xukuumadda ka qaaday tanna u dhiibay waa doorashada dadka markaa tii unbay unbaan unbaan ka jawaabaya oo aan leeyahay xukuumaddan idinkaa doortay meeshii aad ka filayseenna ma odhan karo kamay soo bixin ee waxaan odhan karaa boqolkiiba boqol ayay dib uga guratay oo meel aan lagama filaynin ayay durmaanka dalka iyo dadkaba ugu tuntay marka hadda ayay idiin bannaan tahay annagu xisbi mucaarid aanu nahay oo u cuda waanu kusoo dhaweynaynaa qof wal oo rabaa inuu inaanu u sharaxno mabdaca iyo siyaasadda xisbiga haddii ay kaayaga ku qanci waayaanna mar walbaba xisbiyada mucaaradku ama kaayaga ha ahaada ama kakale ha ahaadee an waxaan aaminsanahay inay dhaamaan xukuumadda hadda jirta iyo xisbiga ay kasoo baxday ee kulmiye
aada iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegaystayaal waxa uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga qaran ee u ciid mudane yuusuf budle oo khadka telefoonka igu warramayey kiyo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka intaannu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo